haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira isagoo ku suga wadanka denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo horey u ahaa guddoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaa toddobaadkan magaalada qoryooley sida la sheegay laga saaray ciidamada xarakada shabaab oo muddo sannado ah ka talinayay halkaas ka saaristoodii kadib maxaa ka dhacay magaalada qoryooley ala horta bismillah alxamdulilah waa ku mahadsantahay raadiyo wadajir iyo wariyaasheeda intaba cabdicasiis run ahaantii maalintii sabtida aheyd aan soo dhaafnay qaryooley ayaa waxaa duuladan ku qaaday ciidamada amisom oo ay wehelinayaan saraakiil cadaan ah iyo kooxaha ciidamada militariga oo run ahaantii ayagana u abaablan badankooda qaab iska beeleed oo aan dhisnayn oo aad ka dareemaysid bahadba sida ay ka sheegayaan dadka indha-indheeya arrimaha militariga soomaaliya run ahaantii nasiib darrada magaalada ka dhacday muddo two thousand eightkii oo labada kun iyo sideedii ilaa iyo maanta oo maalintii sabtida ahayd ee ku beegneyd laba iyo labaatanka bishan magaalada markii dagaalada ay qolooyinkan horey u joogay ee shabaabka ay ku dagaalameen ayna doorbideen inay ku dagaalamaan ayaa magaalada waxaa soo gaartay khasaarooyin aada u badan run ahaantii waxaa lagu garaacay madaafiicda goobta hoobiyayaal b m iyo taangi iyo wixii la hastay markii ay u suura gashay ciidamadii huwantaha ee socday hadda waxaan filaynay in magaalada amnigeeda iyo nidaamkeeda lasoo celiyo laakiin nasiib daro ilaa iyo maanta qaryooley oo aada taqaanid oo lawada yaqaano ay ku noolaayeen dad tiradooda kor u dhaafaysa toddobaatan iyo dhowr kun ayaa maanta qaryooley xataa ma joogto kun ama laba kun qofood magaaladii bakhaaradii caanka ahaa ee lagu yaqaanay galeyda sisinta wax walba ay ku xaraysneed maanta way haawanayaan waa la bililiqaystay hoteeladii magaalada waa la bililiqaystay iskuolkii weynaa dugsigii anirahde tabaamul loo yaqaanay agoonta run ahaantii nasiib darrada weyn ka dhacda ayaa waxay tahay in iskuolkaas ay galeen ciidamada amisom uu hogaaminayo ninka markaas guddoomiyaha gobolka sheegtay ee waktigiisu dhammaaday ee cabdiqaadir kaasoo run ahaantii markuu ku hogaamiyey meesha ay meel agoon ay ahayd waxa ay qaateen cuntadii waxa ay qaateen buskudkii agoonta raashinkii lacag kor u dhaafaysa saddex kun oo dollar bustooyinkii matoorkii dabka u shidaayey waxa ay xireen tiro ka badan konton dhalinyaradii markaas qaangaarka u dhaweyd iskuolka agoonta ay dhiganaysay meesha kule jacmal u joogtay inkastoo dagaalo dheer kadib lasoo daayay badankooda oo labiiyo toban camal ay la hareen iyo matoorkii dabka oo dib loogu soo celiyey mooye inta kale ilaa maanta ayagaa dul degan cisbitaalkii qoryooley oo la ogaa weyninkiisii qalabka yaalay maanta ciidamada amisom ayaa dul degtay bukaanadii jiifi waa laga bixiyey sariirihii iyo waxyaabihii meesha yaalay kulli wax la qaatay iyo wax la jijibiyey ayay noqdeen maanta qoryooley ayadoo ay tahay jiilaal oo abril ay soo dhowdahayo roob ilaahay idinkiisa aan fihayno ayaa waxaa run ahaantii aada iyo aad wax loogu xumaado ah in dawladdii laga rabay inay dadka ximaayad siiso amni iyo nabadgeliyo ay siiso kaasoo run ahaantii xilligii shabaab ay haysatay magaalada haddaad boqol milyan wadatid iyo haddii aad ka yar wadatidba magaalada aada si amniha ugu soconaysa waxaad noo sheegtay magaalada bililiqo xoog leh in ay ka dhaceen marka bililiqadaasi ma ciidamada amisom ayaa geystay maya ciidamada dowladda soomaaliya miyaa geystay yaa geystay bililiqada magaalada
walaalow nin mas-uulaan nahay nin magaaladaas ku dhashay u dhashayaan nahay oo kusoo koray mas-uul kasoo naqday dadkiisa ay degan yihiin waxaan kuu xaqiijinayaa ummadda soomaaliyeed u xaqiijinayaa beesha caalamka u xaqiijinayaa in laba aan u kala qaybiyo ciidamada militariga lagu sheego ee ka socda beelaha mudullood iyo hadargiga ka socda ee magaalada galay waxay geysteen dhibaato aan horay loo arag oo labaatan iyo saddexdan sano degmadaas ilaa iyo ninety onekii ilaa maanta wix dagaalo soomaaliya ka dhacay la ogyahay aan magaalada ka dhacin ayaa maanta ka dhacay qeybaha cisbitaalka iyo xerada agoonta iyo guryo khaas ah oo magaalada ku yaalla waxaa si toosa wixii yaalla u qaatay u balaliqaystay wixii gacantooda ay t v ku jiro diishash ku jiro ciidamada amisom waa saddex meelood keliya waa intaas meed ka mid kamid ahna waxaa la xaqiijiyay in guddoomiyaha gobolka uu hogaaminayo taas asna waa lagula xisaabtami doonaa laakiin inta kasoo hartay bakhaaradii magaalada ku yaalay guryihii dadka ay ka carareen ninka goobaa lala yidhahda intuu microfon qaatay magaalada uu yidhaahday hala furo bakhaarada dadkii asaga qaxiyey uu baabi'iyey taangii ku garaacay d m ka ku garaaciye ay ku dhinteen dad afartan ku dhow oo masaakiin ah shacab ah oo magaaladaas laga wada yaqaana ay ku intii ciidamada dowladda tan iyo intii ay bilaabeen in ay magaalooyin dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ay ka saaraan ciidamada na xarakada shabaab ayaa waxaa degmooyinkaasi oo dhan ka dhaceen falalkan hadda adiga aad sheegaysa ee ugu horeeyo dhaca iyo weliba kufsiga iyo dilka haddaba ayadoo intaasi ay geysanayaan dad beel ahaan u habaysan balse wata dharka ciidanka dowladda idinka ka degmada qoryooley ahaan ma waydaan ogeen inuu idinku soo socdo aboor dharka ciidanka dowladda wata
walaalow arrintaas aada iyo aad baa loola socday dhibaatooyinka ka dhacay lamber conton marko awdheegle beriire aadaa loola socday laakiin hadda dhibaatada meesha ka jirtaa waxay tahay beesha caalamka ayaa waxay taageeraysaa dowladdii ummadda soomaaliyeed ay dhisteen laakiinse dowlad qabiileed u eg oo xoojinaysa maleeshiya beeleedyadii oo hubka siinaysa oo cunuqabateynta u furaysa marka hadda meesha awood baa xal lahaa jirto ciidamadii deegaanka ah oo u dhashay oo militariga ku jiray oo ugu yaraan ayaga boqol iyo dhowr gaaraya waxaa lagu amray in magaalada buulasheekh ay ka joogaan aysan gelin taasoo aad ka dareemi kartid habka xaqdiga ah ee dulmiga ah ee dadka deegaanka shabeellada hoose lagu hayo gunti iyo gabagabadii waxaad fari lahayd dadka degmada qoryooley iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka shabeellada hoose iyo weliba inta danaysa arrimaha gobolkaas
marka walaalow hadde waxaan ugu baaqi lahaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed ay beesha caalamkana ku jirto hadda qoryooleyda aad taqaaniin maahan qoryooley dadkeeda maanta way qaxeen qoryooley maanta dadkeeda oon iyo rafaad ayaa baadiyaha ku haysto qaarkood muqdishoay u carareen oo hay-adihi caalamkii kulli aan ku wargelinay marka cid walba oo soomaaliyeed oo reer qoryooley ah ama aan ahayn ama reer shabeellada hoose ah in bal ay muujiyaan dadnimo soomaaliyeed dowladnimo walaaltinimo islaamnimo soomaalinimo ay muujiyaan ay dadkaas run ahaantii wixi alla nin allaala ninkii awooda wax uu la gaaro dadkaasi wax hadda dowladda soomaaliyeed oo meesha lagu soo dhoodhoodayna hadda waxaan sheegi lahaa ayadana ugu baaqi lahaa hadda haddii dowladnimo saas laguma naqdo daddilow dowlad laguma naqdo hadda ummaddan ummadii aad dowladda u heedeen oo dadkooda idiin soo doorteen waaye haddii dana qabiil iyo qaabab kale loo shaqeynayo hadda taasi socon mayso annagana hindhaha kama laaban doono dadkeena waa dadkii waa taqaaniin meesha qolooyinka ku cararay nooryaanta ah oo dadka dharka ka fiiqanaya oo hantidooda qaadanaya waad ogtihiin shalay waxaad kala kulanteen qoryooley cashar weyn ayaa laydinka siiyey maantana haddee haddii fursado aada hesheen ma dhici doonto ayaan idinku baaqayaa marka hadda ayay wakti tahay waxay gaareen magaalada way gaareen dadka qoryooleyna way isku tashanayaan hadda ummadda reer qoryooley gaar ahaana waxaan ugu baaqi lahaa magaaladiina hadda waataas haawanaysa dadkiina banaanada ay jiifaan ay oonka iyo haraadka ugu dhimanayaan marka wax allaale waxaa la gaari karta in la gaara ayaan kusoo gabagabeyn lahaa war aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam guddoomiyihii hore ee degmada qoryooley oo khadka si toosa ugu jiray isagoo ku sugan dalka denmark